waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
guddigani waxa weeye dad aqoon-yahanaa oo ay ka mid yihiin qoraayo abwaano iyo cilmi baarayaal soomaali ah oo shanta soomaaliyeed bu ka kooban waana hawshaa hindishay hirgeliyey oo ku guulaystay ilaa qayb badan oo siiya guddoomiyaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee soomaaliyeed doctor maxamed doctor cabdulqaadir nuur xuseen doctor maax oo isla guddigana guddoomiye ka ah qoraay qoraaya oo murtidhaadhi oo suugaayahana oo soomaaliyeed waxaana ay ahayd arrin ilaa iyo waayihii burburka af soomaaliga hoos u dhacay qalabka casriga ah iyo tiknolojiyadana aanay beena looma samayn guddig buu samaynayaa buugaag buu qorayaa bulshada wacyigelinayaa daryeynta iyo horumarinta afka soomaaligu ka qayb galayaa waa dhowr iyo labaatan xubnood oo soomaali oo dhan ka kooban oo raggaan kuu tiriyay abwaanada iyo suxufiyiinta iyo qoraayada iyo cilmi baarayaasha iyo suwayahanada kacaana oo soomaali oo dhan laga yaqaanaa waana loo yegleelay oo loo dhismay sidii ay af soomaaliga oo aan koob iyo soddonkii sanao burburka oba laga qaban ay daryeel iyo habayn iyo tayeyn ba ugu samayn lahaayeen hawlahoodiina dhawaan bay bilaabeen waana bishaaro iyo guulusoo heysay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto cismaan n dowladdu ma waxay dareentay in af soomaaligii tayadiisii ah hoos usii dhacayso mise halkii uun berigii hore waddanku dhisnaa oo ay maraysay ayay rabtaa inay kasii ambaqaado raggaas suugayaanada iyo qoraayada waxay dareemeen in loo baahan yahay rabixin cusub af soomaaliguna oo hoos u dhahayo dhammaan meeladaha ganacsiyada iyo ganacsiyada soomaaliyeed oo dhan ilaa magaalo ilaa caasimad af ingiriisi magacyaha bay la baxaan shirkadaha isgaadsiinta kuwa ganacsiga baa mushtariga kulli warqadahooda xafiisyadu waa afka qa maamulada iyaguna saasoo kale war soomaaliya waxaa ka isticmaalaa maamulka kelidka soomaali galbeed oo kenya kuwa kaloo dhama almaalmeedkooda waxay ku fuliyaan afafka qalaad af soomaaligii oo ummadda afafka ugu hodansan adduunka ka mid ah oo carab iyo cajami baa isku raacsan tahay hodannimada afkeena ayaa aada hoos ugu dhacay adeegsigiisa xagga qoraalka iyo maamulada iyo manaacinta dugsiyada oo aan laga maay sidii burburka u dhacay oo afaf ingiriisi iyo carabi iyo waxyaabo kale lagu barto dugsiyada iyo taamaadahaba marka waxaa la dareemay baahida weyn ee loo qabo badbaadinta afka bacdi marka la badbaadiyana horumarin iyo tayayn lagu sii sameeyo oo sila loo qaado oo maqaamkii uu istaahilay markaasi lagu maamulo waa arrinta ay daaran tahay tayeynta iyo badbaadinta iyo horumarinta afka soomaaliga
cismaan marka iminka xageebaa wax laga bilaabayaa waxaa laga bilaabayaa in loo sameeyo rabixino casriga in la qoro warbaahin sida radioga oo kale laga sii daayo barnaamijyo afka baraha bulshada xagga facebooka iyo kuwaasna la geliyo in dadka la gaadhsiiyo in la sameeyo rabixino ku saabsan xagga maamulka xagga ciidamada xagga waxbarashada erebixino bugaag sayniska qaamuusyo iyo digshineeriyo af soomaaliya waa holaadi baaxad weyn oo wakti dheer noo baahan haddeena beow fiican ayay ku socotaa oo durbaha ushoodii way bilaabeen raggii ama dadkii aan idhaahda berigii hore af soomaaliga wax ka qoray ama erebixintii hore dejiyey miyay wax idinkaga jiraan rag xeeldheerayaal loogu magaxdara oo taliyaal baa ku jira oo ka mid yahay axmed faarax ali daajaa iyo cabdalla mansuur oo labaduba ka mid ahaa iyo cabdalla cabdullaahi siyaad oo ka mid ahaa raggii farta soomaaliga horay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii kuwaasi waa la taliyayaal waxaasi jira aqoon-yahano iyo abwaano ilaa afarti jiro konton jiro meelahaasa iyo dhalinyaro dacyar oo aad yaqaana tusumaad bay sameeyaan albixinay sameeyaan waxaa la diyaarinayaa barnaamijyo aada u balbalaaban oo cilmi ah marka raggaasaa ka mid ah way ku jiraan waa la taliyayaal iyagoo dalka jooga iyagoo dibadda joogaba khadka isgaarsiinta ilaa isaare bay ku caawinayaan oo ay kaga qayb galayaan waayo aragnimadooda iyo taladooda iyo tirahadoodaba adigu cismaan ahaan in guddigaa lagugu soo daray sidee baad u aragtaa
anuwaanu arkaa dadaalkii in la dareemay oo la arkay dadaalkii afka soomaaliga ka sameeyey waayaha burburka oo dugsiyada iyo jaamacadaha laasxaanooda galaa awaha badan runtii ka qabtay ilaa dhowr buugna qoray afar ka mid a soomaaliya ka hadlayso tiraabteed toddoba haraf ku jirin oo harfaha labalaama u adeegaya erayadaan harfaha labalaamik oo dhan afka soomaaliya soo koobay boqollihii baa soo baxday boqolkiiba sagaashan iyo in ka badan in harfaha labalaama ama ay erayadeenu ka samaysan yihiin ama ay ku dhex jiraan buug kala leedo odanimada afkeena oo sweden lagu daabahay laba kun iyo lix iyo tobankii baa jiray kaloo jiray buuggan caanka noqday ee afdhaab oo isaguna daraasado dhowr iyo labaatan ka badan oo aan layga horreynaa sameeyey soomaalidu ba meel lama wada joogto warneyskuma sheekana marka waa la wada dareemay waxyaaba qoraallada iyo de dadaaladaasaa la arkay oo kii joogay galbeed iyo kii waqooyi joogay iyo kii koonfur joogay iyo kii gobolada dhexe joogay iyo kii soomaali galbeed joogay akademiyadu ay iyadu markaasi ay isugu wada yeedhaan ama ay qof waliba uu kusoo biiri karo afkeena ooyo uu kusoo biiriyo iyadoo aan laga hadlay wax shada iyo wax khilaafa haba yaraatee midnaba
waan gartay cismaan n adigu n inkastoo dee hawsha imika un aad bilowdeen ma aragtaa waayaha soo socda iyada oo iskuulladii haddana af soomaali lagu dhigayo sidii berigii hore mise arrintu waa ka duwanaan kartaa sidan
wallaahi arrintu uma badnaa deerto dadku uma soo jeedo xagga dadka iskuullada brivate bay u barteen waa dugsiyo gaar loo leeyahay dugsiyada dowladda oo kale waa inay talooyinka akademiyada iyo guddiga ay qaataan laakiinse kuwa kale dad badan baa madaxiista kenya dhigaya ama madaxiista khaliijka carabta dhigaya ama madaxiista indiya dhigaya oo iskuulla soomaaliyeed oo madax banaan dadka wadaniyadooda yar waxoodii bay ka caranayaan in wacyigelin badan bay u baahanaysaa arrintaasi oo warbaahinta loo isticmaalo adeegsado
waa sax n buuggan aad ugu dambeeyey aad qortay cismaan oo kolley anigu magaciisa waa maqlay afdhaab baan u malaynayaa in la yidhaahdo n buuggaasi n miyaad wax nooga yara sheegi kartaa xaguuse ku dambeeyo laga helaa haddii dadka qaar u baahdaan
buuggaasi horta adagna waa loo daabacay hargeysa iyo xamar baa lagu daabacay labada kun iyo toddoba iyo tobankii baa nuqulkiisii koowaad hargeysa lagu daabacay laba kun iyo siddeed iyo tobankiina waa lagu daabacay muqdisho markaasi meelo badan buu yaalaa haddeerna waxaa dib u daabacaya tarmintii saddexaad shirkadda daabacadaha soomaaliyeed ee caalamka ee lox press waxaa la sheegaya inuu dhowaan soo baxo oo australiana uu idinku yimaado ilaa iyo xidhifka kale dunidana meelo badan buu gaaday isagoo dee hadda waxaa la rabaa in lagu iibiyo baraha bulshada ee korontada ku shaqeeya ama dabdahuska ku shaqeeya wuuna soo baxaya insha allahu tacaala qurmadiisii saddexaad waxyaabaha ku qoran waa daraasado ciiddaa ka badan inaan soo koobi karin xarfaha labalaamo oo kale haddii laga tago labalaabka macnuhu isu bedelayo haddaan carab waa laba ra haddii laga tago carab buu noqonayaa haddii laba abaar meesha ku qub hadii laga tago labadaba ama shadka uu noqonayaa abaar haddii kabo la yidhaho waxa la kabanayo haddii ay laga tago arfaha labalama kabo ayuu noqonaya taasaa ka mid a daraasadaas kamida mid qumanaanta dhacda iyo qawaasanaanta raacda la aado ayaa ka mid a oo dhacda ayaa hal macno yeelata oo meel loogu soo hagaagi karaa halka ay raacdu dhowr macno yeelanayso matala haddaan bad oo dhac kaliya aan isticmaalo waxay noqonaysaa nus nus ama haaf laakiinse haddii bar la yahdo ma bartii la deganaaba ma bartii dhibeed ahaydba ma bartii roobka ahaydba ma bartii waxay noqonaysaa macnayaal badan gadh haddaan hado waa xubinta gadhka hadday dhac tahay hadday raac tahay waxay noqonaysaa gar ma garkii wadnaha ma garkii xadhigaaba ma garkii jaaba ma garkii la naqayayba taasoo kale taasaa ku jirta waxaa ku jirta daraasada yahdo lamaanaha isku qobtaban xaraf erey baad sheegaysaa xaraf buu ku dhammaanayaa xarafka ku dhammaaday waa mid ereygii la micnaa ka bilaabmaya hog baa tidhi wuxuu ku dhammaaday god baa ka bilaabmaya waxaa tidhi habaas saabuu ku dhammaaday siigaa ka bilaabaysa saadii hadda waxaa tidhi awr ra buu ku dhammaaday rasi baa ka bilaabmaya raadii iyagoo laba labaa wey iyagoo saddex saddexaa jira matalan buuq wuxuu ku dhammaaday qaylo baa ka bilaabaysa qaadii oo bay ku dhammaatay qaylo or baa ka bilaabaysa oo saddexdaas waa isku mid sidoo kale haddaad tahay jid ama wuxuu ka dhammaaday da dow baa ka bilaabaya daadii dow wuxuu ku dhammaaday wa wado ayaa wadi ka bilaabaysa oo saddex saddex iyadoo lehleha baad helaysaa liid oo qofka nacaska ama la dhaliilayo daa buu ku dhammaaday doqon baa ka bilaabmay daadii doqon bay ku dhammaatay nacas baa naadii ka bilaabmay nacasaa bay ku dhammaatay saasaa baa ku sii bilaabmaya saasaa caabuu ku dhammaatay caaq baa ka bilaabmaya ama ahale daraasaddaasina way jirtaa daraasado kaloo aad fara badan oo xiise badanna uu leeyahay oo inaan haddeer halka kusoo koobi karin waaya waaya cusmaan aad baad u mahadsan tahay waa wax aad u macaan runtii oo maaragtayey n aad loo xiisayn karo muhiimna ah marka n xikmaddaasi ma buuggan dambe afdhaab bay ku qoran tahay mise buug kale afnaab bay ku oran tahay ah buugga afnaabka waayahay Eh, cusmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay ayaa adigaa mudan gaali
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali